العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxay noo socday xadiiskii faadimo bintu qays iyo duruqdiisii baan ku jirnay oo dee aan yarayn oo aada bay uga badnaayeen welina qayb baa inoo harhsanayd iyadoo bal ay noo raacayaan wax sha'nigoodan kuba tacalluqsan riwaayadeeda ayaanay ahaaninba oo iyadana ay baabka uu kuba khatimi doono marka ayn waxaan horta yar eegaynaa duruqdii baan sii yar wadaynaa waayo waa xadiid keliya riwaayaadki iyo duruqdii alfaada ziyaadaha dee ku suganna duruqdan yar kala duwanna kuba sugan kolleyna qeyb baanay alfaadaha ziyaadadii iyo fawaaidda xadiidka lagaba qaadanayo qeyb bay kaba mid yihiin oro shaksi hadduu doono inuu bal xadiidkan iyo fawaaiddiisa ururiyo dee xadiidkii bal markuu riwaayata ugu taamsan uu qorto waa inuu riwaayaadkii kalena uu raacinaya isagoo fi riwaaya fi riwaaya marka alfaadaha isu wadageeyaa fawaa'iddii xadiiskuna ay wada taam noqonaysaa ama wixii xadiidka loo daliishanayay iyo fawaaidda kala duwan ee culimmada xadiidka ka soo saaran marka horta bal duruqdii baan kusii jiraynaa wuxuu yihi musanifku waxadaثna mحamed بn cmr bn jabalata qala xadaثna abu axmed qala xadaثna cmar bn rusayqin عن أبي إسحاق قال أنه قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم sanadku kolley waa dad de adugu kitaabka inoo yar horeeyey moxamed ibni camr bni jabala abu axmed sheekhiisa abu axmed zubayri waa u yimaada iyosan oo kale kolkol iyadoo nisbadiisa la raaciyo oo zubayri oo dee markaasna moxamed ibni cabdillaahi ayaana magaciisa la yidhaah asxaabtii waaweyneyd ee dee sufyaanu thawriya buu kaa mid ahaa kitaabkana hore ayaynu ugaba soo marro oo nin reer bani asad ah waladii zubayr ibni cawaamiyo reerkoodii wuxuu bal markaa abu isxaaqna waa abu isxaaq sabiici marka abu isxaaq baa wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa maca alaswad ibni yaziida aswad ibni yaziid taabicigii weynaaye min kibaari dee taabiciinba ama mukhadramkaba ahaa ayn hore usoo marray kaas baan maciisa ayoon la fadhiyey ama aan maciisa ah jaalisan mid fadhiya fi lmasjid alacdami masjidkii weynaa waa reer kuufa isaga iyo aswad iyo shacbi oo xadiidka sheegi doona marka wuxuu ujeedaa masjidkii kuufee weynaa ayay fadhiyeen wamacana maca iyagana waxaa ah shacbiyo shacbi baa nala joogaya camr ibnu sharaxin faxadatha waa waramay oo ashacbiyu shacbi bixadiidi faadimata binti qaysin faadima binti qays waa xadiidkeedan inoo dee duruqdiisii aan wadnay buu isagu sheegay oo kuba waramay oo maxay ah ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay lam yajcal inaanu u yeelin lahaa waa lifaadimata suknaa guri ay gasho iyo walaa nafaqata nafaqatoona inaanu u yeelin walaa nafaqata nafaqa aanu u yeelin oo ujeeddadu markii la furay dalaaqeedna waa dhammaaday wax uurna may lahayne sukno iyo nafaqa umuu xukumin intay cidda baxaysay xadiidkii taas madmuumkiisu uu ahaa ayuu sheegay uma akhada alaswadu aswad oo isna fadhiyey masjidka waa kan uu la fadhiyeyna abu isxaaq asabiici labadoodana aada buu uga wen yahay marka aswad marka la eego dee waanu ka dabaqo horeeyaay ayaa qaaday kafan kaf iyo sacab min xasan quruurixii masjidka ayuunbuu cantoobsaday oo uu qaaday oo faxasabow bihi uu ku saydhay shacbi buu ku saydhayaa faqaala wuxuu uhi waylaka hoogaagee tuxadiثuha tuxadiثu bimili hada ma xadiidkan oo kale ayaad ku warramaysaa macnaa wuxuu ku inkirayaa aswadba shacbi inuu xadiidkanba sheego hadal qaado suu yihi ma xadiidkan oo kale ayaad sheegaysaa kalley waylakana dee waa kelimo carabadooda kuba iman jirtay oo macnaha ay dee keenayso aanay uga jeedin ee dee habaar iyo waxay keenaysaba ee laakiin hadaladooda sii dee taribat yamiinuka iyo caqra iyo xalqa iyo alfaadihii kuba iman jiray weeye muxuu taa u leeyahay ugu inkiraya uga diidayaa xadiidkan inuu sheego qaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi aswad baa odhanayana cumar baa wuxuu yidhi dee cumarna waa soo gaadho oo waana la kulmay laa natruku annagu kama tegayno kitaaballaahi kitaabkii ilaahay iyo wa sunnata nabiyina sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay sunnihiisa liqowli imra'atin haweenay qowlkeed laa nadri aanaan ogeyn oonaan garanahayn lacallaha dee iyada xaalkeeda lacallaha waxaabay mudanta dee ama inay tahay oo xafidad mid xafiday aw nasiyat mid ilowday oo wuxuu leeyahay kitaabkii ilaahiyo sunnihii rasuulku waa si hadalku wado waxay keenayaan haweeneydan la furay inay nafaqona leedahay suknona leedahay taasay keenaya waa cumar isagu suu qabay marka kitaabkii ilaahayna waa keenayaa bal sunnihii rasuulkii ilaahayna waa keenaya haweeneydadna waa qowlkeedii kani mana garanayno inay hagaag xadiidkii u xafiday iyo in meeshii ay wax kala ilowday ma garanayno marka kol haddii de xaggeediiba aanan kuba kalsoo dee arrintan inay hagaag u xafiday aanan ku kalsoonayn oo caddayn kale aanaan hayn wixii adilada kale keenaysay kama tegayno taas buu yidhi laha ay lilmar'ati haweeneydii mudallaqada ahayd ee baa-inada ahayd weliba baa-inka ahayd waxaa u sugnaaday asukna wanafaqatu sukna iyo nafaqaba way leedahay qaala allahu caza wajala markaa daliilkii buu sheegayaa cumar baana hadalkii de uu inooga soo naqlinaya aswad ilaahay baa wuxuu yidhi laa tukhrijuuhuna min buyuutihina walaa yakhrujna ilaa an yaatiina bifaxishati mubayina laa tukhrijuuhuna saarina dumarka mudallaqaadka ah min buyuutina qaladooda dee lagu furay markii la furay ay ku sugnaayeen ha ka saarina idinku dadkii bal maalan raggii baa lalahan walaa yakhrujna iyaguna yaanay bixin ilaa an yaatiina bifaaxishati mubayina faaxisho cad inay la yimaadaanuun mooyaane taas bal faaxishadan dee iyadoo ay dadkiis qaban waayaan san dee reerkan markii hore ay u dhexday dee imaka furay oo kale oo dhibi ay dhexdooda dhacdo taa laguma fasiro faaxishadii zinadii waa lagu fasiro xaddii loo saarayo bale taas mooyeen xadiidka markaa xaggii dee sunno kale oo xadiis ahoo keenaya macnaha faa'iideynaya qowlkan marka la eego faadimana radin u ah ama ka hor imanayo caaridaya halkan xadiidka inooguma sugna aayaddan qur-aanka inoogu sugan daraqud iyo bayhaqiyo iyagu waxay ku tagaan lafdigan intan qowlka cumar markaan eegno laa natruku kitaaballahi dee waa saxe oo daahirkan qur-aankuu xujaysanayaaye wa sunnata nabiyina sala allahu calayh wasalam inaanay maxfuud ahayn in lafdi shaada noqonayso waxay taasna ku celeeyaan abu axmed azubayri ayaa camaar ibnu rusaaq xadiidka maanta ka warinaya can abi isxaaq yaxya bnu aadam oo nin xaafida isaguna daabid ahaana xadiidka waa wariyayoo camaar ibnu ruseeq can abi isxaaq buu ka wariyey markaa riwaayadiisa kumay sugnayn wa sunnata nabiyina sala allahu calayhi wasalam kumay sugnayn dee waxaanay leeyihin xagga xifdi ahaan marka abu axmed azubayr iyo yaxya bnu aadam la eego xifdi ahaan isagaa kaga horeeyey dee manaha inoo xadiis axaadiisii rasuulka ilaahay kaba mida oo arrintan ama arrinkan dee ay xadiidka faadima inoogu sugan didkii ama mucaaradaynayo taasna axaadiisii laguma hayo ruwaadiina abu axmed mooye saa yaxye oo kale ay leeyihin weliba mutaabic buu leeyahayna lafdigan wa sunnata nabiyina may sheegin oo markaa maxfuud maaha iyada intan in riwa cumar naqlinteedisan laga soo naqlinayo laba raaciyo weli masalada suuradeedu waa inoo dambaysaayo de waa taa ama khilaafka ahlucilmigu inagoo soo iska soo kooban doona markaasuu leeyahy de kol haddii cumarba taa u inkirsanaa ahdigii khilaafadiisii uu diiday xadiidkana waa maqlay caddayn kale ma hayo uu yihi u leeyahy maya asukna watafaqa bay leedahay inaad wariso ood sheegtaaba kuma habboona weeye shacbiyow waxadaanaa axmed ibnu cabdat addabiyo قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن الرزيق بقصته أبو داود korta waa imaamkii macruufka ahaa shahirka musanifka kutubtiisa baa ina soo gaadhay abu da-uud الdayaalisi sulayman ibnu da-uud kaasba weeye sulaymaan ibnu mucaadna bal abu da-uud oo dadkii ka wariyey sulaymaankan ahaa ayaa isagu sidii uu ku wariyey san bay ahayd sulaymaan ibnu mucaad laakiin qolooyin kaleo xadiidka ninkan kaba wariyey iyagu sulaymaan ibnu qarmin bay yidhaaheen qarb ayay aabbihii kaba dhigeen haddaba barhkood baa waxay ka dhigaan mucaadku inuu awowgii yahay oo haddii taa la yidhaaho sulaymaan ibnu qarmi ibni mucaad waxba say barhkood khada ka dhigaan abu daawuud kaba dhacay khada maahe ee ruwaadda way kuba badantay iyagoo awowgood loo nisbeeyo awowgii oo loo nisbeeyo unbuu noqonoo markaa khada ma jire wuxuu noqon sulaymaan ibnu qarmi ibni mucaad raggii waaweynaa xufaada barhkoodna kolley bukhaari ibnu xibaan iyana wayba tiriyaanla way kala saareen oo sulaymaan ibnu qarmina nin kale bay ka dhigeen sulaymaan ibnu mucaad walow dee qolooyin kale aanay ku waafiqinay leeyihin me waa nin keliya uun laba ma kala aha calaa kulli xaal ninkan sulaymaan ibnu qarbi ibnu mucaad oo marka abu daa-uud halkan uu awowgii uba nisbeeyey ibnu xajar markuu taqriib tahdiib qabanayo tarjamadiisa wuxuu ka cabiraa sayi lxifdi iyo tashayacu min asaabicati waa cibaaradiisi waa nin xifdigiisu xun yahay oo waxqabashadiisu ay xun tahay yatashayac adigu tashayucna walow dee tashayucu aan curfa curfigii mutaqadimiinta u yahayo qolooyinkii bal matalan cali ka horreysiinayo cali horreysiinayo arrintu ay tahay tafdiilkii ee markii dambe wixii rafdiga isu rogay curfigooda aanay ahayn taasna hadduu ruuxu dee sadiqa lahja yahay aanay wax dacni rawaayadisii loo dacni ahayn bal dee tashayucna waa lagu sheegay uu leeyahay xifdigiisna waa xun yahay saabicana waa dadkii atbaacu taabiciinta uga horreeyeen laakiin akar min waaxid min ahlilcilmi way daciifiyaan ninka waabay daciifiyeen kolley axaadiista kitaabka uu ku leeyahayna aad bay uba yar tahay way daciifiyaan bal xaakim oo kale wuxuu maru dee isagu dee markan mala madkhalkiisa qolooyinka lagu ceebeeyey muslim inuu xadiidkooda soo saaru wariyo ayuu ku soo darayba dadkii adigu dee lalahaa muslim muxuu uga wariyeyba wax ayuu kuba soo daraya waxaan leenahay laba meelood unbuu muslim dikri ku leeyahay ama riwaayo meel waa halkan aan hayno ee waxaan aragnaa xadiidka raggii xufaadda ahaa ee mutqiniinta ay wariyeenoo duruqdaa badan lahaa ayuu dariiqan waa mutaabaco wax la ictimaadsanaya marka arrinku ma aha bal dee qisadiisan uu leeyahayna waata riwaayadaa hore ee marka ay kaba wariyeen imika abu axmed amayn me abu isxaaq uu ka warinayo camaar ibnu ruseq waa kaas ay inoo sugan tahay halkaa hore aynooga sugnaato waa mutaabaco meesha labaad ee uu kitaabka kagaba sugan yahina waa labadaa meeloode waa xadiid waxoogaa ama aada u dambeeyo kitaabka akhirkiisa oo xadiidkii almar-u maca man axaba kolley dhowr saxaabi baa xadiidka kala warinaya ee dariiqa cabdillahi ibnu mascuud isaguna mutaabacay ahayd xadiidkaa duruqdiisa mid kaba mid ah ayuu kuba imanayaa taas buu kuba yimaadaa labada meeloodba waa mutaabaco kolley laba kun iyo lix boqol iyo afartan sheekhan sheekh maxamed cali ibnu aadam oo kolley waa sheekhi fi lijaazaba kitaabkiisa albaxr muxid oo kolley fawaa'id badan loon in badan waxyaalaha jaanibkaasna aada uba ictimaadsado in walow in badan dee uu kaba cabiro inuu nusqa min alfatxi yahayba isaga meelaba meeloodba iyaguu kaba cabira udhaha lawlaa fatxu lbaari uma fatxu lbaari maa qadayta awdaari ama meelo xajaynu soo maru idhaho hada sharxu nusqatu min fatxi lbaari buu kaba cabiraayo macnaha faa'idi badnaa xadid isagu laba boqol iyo laba kun iyo lix boqol iyo koob iyo afartan oo qolooyinka taxriir taqriib xaafid maxjar kitaabkiisa taqriib bay qorayeen bal tacliiqaad badan iyo waxyaalo fara badan oo kolkol kitaabkaad moodo intiisii badayd ba ay hadal kaba keeneen ayaa jiro labana bashaar cawaad iyo shucayb raa-uud oo markaasay iyaguna kaba cabireen halkan muslim may sheegin meel shaa keliya ay yidhaaheen halkan may sheegin baynu leeyahin lakiin halkan waa leeya watan aan aragno laakiin xagga raqamka iyaga dee mala ka toosano waa laba kun lix boqol iyo afartan adigu waa xadiidka almacra maca munaxaba intuna waa mutaabaco marka waxwaayin kol haddaanu cumdo ahayn ee mutaabacaad ay tahay waxba halkan dee wax laazimaya oo lagu dacniyo muslim maaha riwaayadiisa biqisatina wuxuu jeeda maca qisati oo qisadaa horeynu soo marnay shacbi iyo aswad iyo dhex martay halkana way la socotay وxadثna abu bkr بن abi شhaybةa qال xadثna wkiع qال xadثna سfyاn عan abi bkr بn abi الجhم بn صhayr العadawiي الcadawiي سfyaanku waa سfyاn الthawri سfyاn iبn سacيid weeye abu bkr بn abi الجhم بn صhayr الcadawi de waadan sa nuskada kolle waadan sida sawaabka ah bal ninkan imaka ayn iyada halkan inooguba sugan waa nin atbaacu taabiciintii kaba mi taabiciintii kaba mido waa ninkaa saxaabiyadii faadima binti qays waxba kaba warinayana muslimna xadiidkan uu ku leeyay waa nin hiqa isagu waa nin lagu kalsoonya laakiin muslim xadiidkan uu ku leeyay dee mar labaadna uu soo celinaya xadiidka naftiisuno dee tiro keliya laba tiro ma kala yeelanayeen bal waa ninkaas qaala wuxuu yidhi markaas abubakr samictu faadimata binta qaysin ayaan maqlay taquulu xalay ku qowlayso ina zawjaha ninkeedii dallaqahaa uu furay halaaثan saddex dalaaqood oo waa tii ugu dambeysay dee adigu markaa markii dambe uu kuba furo halka ay dalaaqii ugu dhammaadeen falam yajcal laha umuu yeelin rasuulu llaahi sala اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay suknaa meel ay degto oo guri dee qoladii loogu waajibiyey dee furtay ama ninkii furay inta ay cidobaxaysa taa umuu yeelin walaa nafaqatan nafaqana uma yeelin oo wax nafaqaa dawaanantii aynu soo marraynay waxoogaa yaroo kooban oo badhna ay nooba dambeeyaan taxdiidkeedu inoo dambayso nimaka arki doono markay siiyeen intay quurhsatay ee rasuulka ilaahay ula tagtaydaba taa oo waa su-aasheeduna kollay sababteedu taas bay ahed xagga nafaqada iyo istiqlaalkeed bay ahayd inuu yihi nafaqo kuma lihin markaasaa qaalat waxay tidhi qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu igu yidhi idaa xalaaltii markaad xalaal noqotiye macnaa guur ku banaanaadeed ciddada dhammaysatay faaadiniinii isoo ogeysi oo bal intaanad guursan wax kale ku dhaqaaqin horta isoo ogeysiyo ila socodsiin faadanatu way ogeysiisay arrinkaasoo fakhadabahaa mucaawiyatu wa abu jahmin wa usaamatu bnu zaydin oo walow rasuulka ilaahay nu soo maray usaame inuu bandhiga malaa dadkii la hadlayna waa ku jiray welibana intan waa laga badnaayo waa intii aimaka magacawday dad kala duwan baa la hadlay oo waxaa doonay la hadlay iyadii mucaawiye iyo abu jahmin iyo usaamatu bnu zayd faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa markay u timi ay arrinkii u sheegtay dee kollayna rasuulkii ilaahay arrinkiisii hore ay ku socotay dee talena way ka doonaysay ayaa wuxuu uhi ama mucaawiyatu mucaawiya farajulu nin weeye taribun faqiira oo laa maala lahu aan wax hoolii u sugnaanin kolley waa iska ta'kiidun tarib alfaqiir laa maala lahuna waa macnuhu keenaye wuxuu laakiin imaam nawowi raximah llahu tacaala leeyahay taakiidkan kolkol faqiirka waa la idlaaqa iyadoo lagu idlaaqo nin waxleeyaane wuxuu kuba filaanin be markaa waxaan dee ku filayn leh laa maala lana har ka dhiganta wuxuu leeyahay markaa u haysaa ma jirto tan baa taakiidkan iyo adkayntani dee macnahaasi meesha looga saaro kolkol faqiirka laguba idlaaqo wa ama abu jahmin abu jahmin farajulu nin weeye daraabu linnisaa had iyo goor dumarka garaaca walaakin usaamatu bnu zaydin walaakin waa almushaaru de markaa aladi ushiiruhu lak waa ka ugu ishaaraya usaamatu bnu zaydin waa usaama bnu zayd isagaan kula talinaya kugu naseexaynaya faqaalat way ishaartay biyadihi gacantii biyadiha gacanteediibay haakadaa saa tiri macnaa gacantii bay sare u qaaday oo waa iyadoo usaama dee raggaa marka la eego haddii qabiilo ahaan iyo nasab ahaan la eego ka horeeyey labadooduba waa quraysh marka la eego waa dad axraar ahaa isagu waa mawla weeye gees kalena midabkiisa waata aynu soo marraynu aada uba madoobaa dee mawlana ahaaba oo aabihii adoonnima ay u sabaqday markaasay dee diidmo ay diideyso ayay qaaladan bimacnaa ashaarat weeyo in badan dee qowlka waa lagu idlaaqa bimacnaa alficil kitaabkana hore wax waynu uga soo aragnay gacanteedii bay saa tiri macnaa way kor yeeshay waa inkaar ay diideyso o ay leedahay markaa waxaanay tidhi usaama usaama usaamatu usaamatu ma usaamaad igula talinaysaa ma usaamadi rasuulka ilaahay iyo ishaaraysaa faqaala lahaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi daacat ullahi ilaahay daacadiis wa daacatu rasuulihi iyo rasuulkiisa daacadii ayaa khayru laki ilaahay ood adeecdo deeyne waman yudic rasuula faqad adaaca allah ninka rasuulka ilaahay adeecay ilaahay buu adeecay ilaahay baa daacadiisa inafare ama waajibiyey haddaba daacada ilaahay daacada ilahay waa daacadii rasuulkiisa iyo rasuulkiisa daacadooda la adeeco ayaa khayrun laki adiga iskaba daa dee aakhirada adduunyada nafteeda iyadaa kuu khayr badan oo isagaa kaaga wada fiican waxa kaleed sheegaysa o dhan iyo ragga kale kula hadlay qalat faadima waxay tidhi fatazawajtu waxaan guursaday usaama faqtabadtu macnaa waan kantayoo naftaydii waan mahadiyey weeye guurkiisii guurkiisii waan mahadiyey oo wax fiican ayaan kalaba kulmay say laftii inooguma dambeeyey ilaahay baa igu sharifay igu karaameeyeyba usaama guurkiisii saasay tidhi weli imika duruqdii keedii waa meerhkii ugu dambeeyaan ku jirna waan sii wadaynaa وxadثnي isحاq بن منصuر qال xadثna cبدالرحمaن عن سفyاn وcبدالرحمaن waa ina mhdي سفyاana waa hwrي عن أbي بكر بن أbي الجhم qاaل سamعtu waxaan mqلay فاaطiمaةa بنta qaysin تquل أrsلa إلya زوجي ninkaygiibaa ii soo diray أbو cمر بن xفص بن المغيرة waana ninka أbو cمر بن xفص hore ay magaciisiyo balbadintiisa usoo aragnay cayaash bna abi rabiicata cayaash bna abi rabiici ii soo diray bialaaqi alaaqaygu ila soo diray uu maqnaa waa soo furay fariintii dee waraaqa usoo qoraiyo taase waa soo gaadhsiiyey inuu furayna cayaash bna abi rabiico waxoogaa yaroo raashina u wada ayaa uu soo diray cayaash bna abi rabiicana horeba oti aan usoo sheegno dee ninkan ilmadeer bay ahaayeen labadooda ninkan hadduu xafs bnu mugiire aabihi yahay kana abu rabiicata bnu lmugiire weeye aabihi oo waa laba ninoo labadooda aaba ay walaala yihiin cayaaشhkan abujahl bay xaggooyo ka walaalayeen waana dadka islaamka u sabqay waana dadkii dee mudahadiinta ee la dhibay heerkoodu islaamka daraadii ku dhibeen waa hijroodeen laakiin sida habeenkii dhaweydba soo sheegnay abujahl iyo baa ka daba yimi oo si khiyaamo ah iyuu ku kaxeeyey oo markii hore wax kale ugaba dhigeen oo inaanay waxba dhibahayne laakiin hooyadii ay doonayso dee markay yar la fogaadeenna way isu jebiyeen oo markaasay si intuu muddo dheer ama muddo uu xidhnaan jiray isaga niman kale qaraabo yihiinbe bialaaqi waarsala waanu diray abu camr macahu ay maca cayaash bikhamsata bikhamsati aasuci tamrin shan saacoo timira wa khamsati aasuci shaciir waa nafaqadii ay markii hore aynu soo maray ee qoorsatay yaraysatay ayaaba intan ahayd shan saacoo timir ah iyo shan saacoo heeda intaasad kollay saac waa kan garanayno waana jamciyadiisii aasuc ee asuuc iyo siicaaniyana waaba lagu jamciyaa kollay waxaanay leeyihin laftiga qalbi baa ku suganoo de markaan eegna saac saadkaa horeeyey imikana hamsaaba kaba horeyso ee waa san kolkan waa qalbi san dee birun oo kale aabaar loogu jamciyo halkii hamsadii la horreysiye ee jamcan kale aswac oo kale hayaabayn ahaa ama dee sidii asalkiid kuma yimeen adigu shan saacoo timira iyo shan saacoo heed ah ayaa waxa weeye ay usoo dirtay lafdiga saacna luqada carbeed yudakar wa yuanas macnaha waa la tadkiiriya la taaniisiya macnuhu maaha inaan odhanayno saacun iyo saacatun taa tadkiirka iyo taaniiska loogama jeedo ee lafdigan baa sidiisa mudakarnimona loo isticmaalaa muanasnimona loo isticmaala had iyo goorna markay lafdi leeyihin yudakar wa yuanas macnuhuna maha ta baa la gelinaya ka muanaska oo sidaasaa lagu kala farqinaya lafdigan ba markaa ama taaniisiyo tadkiir labadaba yeelan marka waxay taasi ka meelahay ka muuqanaysa taaniiskiisuna laakiin kol oo kale markasan oo kale cadad u galo sa damiir markuu laamayo haddii la sifeeyo oo kale sifadiisii waxyaalahaasay kaba muuqata oo iminka lafdigani hadduu muanas yahay khamsi aasucin bay ahaan layd oo dee in la tadkiriyo cadadka imaka hamsati aasucin waa lafdigiibaa mudakara oo asaaciba imaka halkan mudakara muanataana haddii loo isticmaalo cadadkan baa isyar bedeli lahaa taadu ay bu-ilayn waayo dee cadadki iyo macduudkiis oo iskhilaafaanbe faqultu waxaan idhi markuu intaa ii keenay amaa liin yaana ii sugnaanin nafaqatu nafaqo ilaa haada waxanuun mooye ma waxanuun mooyaane nafaqa miyaana ii sugnaanin wax nafaqo kale miyaan idinku lahayn walaa actadu fii manzilikum walaa actadu miyaanan ciddo tirsanayno istifaamtii bay inoogu jirtaa fii manzilikum gurigiinan aa leedihiin dee markii hore aan kuba jirayna ciddadayda miyaanan ku dhammaysanahayn nafaqo kaloon intan ahayna miyaana idinku sugna ii sugnaanin qaala wuxuu ihi cayaash baa odhanaya laa malaa dee waa cilmi uu hayay ama waa ijtihaad kolley dee si waafaqay uu markii dambe rasuulka ilaahay kuba fatwooday qaalat markuu waxay tidhi faadima markuu saa dee cayaashuu yidhi horena waa tii xaaris ibnu hishaamiyana aynu soo marray khaalid ibnu waliid baan soo marray waa dad isla wada qoys ahaaba weeye oo isla wada qoys ahay ayaa fashadadtu calaya hiyaabii waxaan waana waxaan adkeeyey calaya korkayga siyaabihii dharkaygii oo ujeeddadu dharkii baan qaatay dee way baxaysaa rasuulka ilaah inay u tagtay doonaysaa waataytu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay ayaan u imi faqaala wuxuu yidhi kam dallaqaki imsuu ku furay qultu ثalaaثa saddex oo dee kollay istifaamta waxaa keentay xukumkii marka la eego dumarka mudallaqaadkii waa kala duwan yahay waayo waa anwaac mid rajciyaa jirta mid baacinaa jirta sa halkan mid xaamilaa jirta mid xaa'ilaa jirta axkaamtina way kala baydhbaydhaysaa markaa ruuxii dee marka su-aal la weydiiyo wixii tafsiil lahaa isagoon iska hubsan oon dee su-aasha iskama hubsan hadduu jawaabo kolle khada kama baxsanayo wixii u baahnaa tafsiil ee xukumkiisu kala dunaa ruuxuu markiiba inuu jawaab la soo boodo ma aha ee waa inuu hubsado dee si uu markaa jawaabtiisna ay u waafaqdo si dee sawaabka ahayd imsuu ku furay qultu halaaan saddexdana maaha inuu markii saddex silaaciyo dee horeynu riwaayaadka ugu soo aragnaye waa adigu saddexdii way dhammaadeen markii ugu dambeysay dalaaqdii ugu dambeysuu furay saddexdii buuxinaysay qaala wuxuu yihi markaa sadaqa run buu sheegay ninkaa ku yidhi nafaqa kuma lihid laysa laki nafaqatun wax nafaqo kuu sugnaaday ma jirto ictadii ku ciddo tirso fii beyti bni camniki in adeerkaa ibni umi maktuum ina umi maktuum gurigiisa waynoo horreysay umushariq inuu yidhi haddana uu ka joojiyey dadka ku badan daraaddeed ibnu camikina horeynu bal habeenkii horean soo yar marno laba jirin bay kala yidhina waa dee malaa majaaz ahaan uun oo waaba ibnu cami guud ama in adeer guude fainahu dariiru lbasari waa nin indhala dariir macna alacmaa weeyo dee kolley dariir waxay u yidhaaheen adirana waa lagu jamciyaa dee kolley darar baa ugu sugan indhala-aantan fainahu dariiru lbasari tulqii waad dhigaysaayo sawbakii maradaada cindahu agtiisa oo dee kol hadduu indhala yahay oona ku arkayn hagoogtii baad iska dhigi ama xijaabkii saraabad iskaba dhigi isagoo dee aada gurigii iskaba joogto ina isaga kuma arkayo gurigan kale umushariik dadkan ku badan ee raggana isaga gurigiisii maba joogaan taas buuri halkani bal xadiidku waa inoo soconaya laakiin cibaare imaamku uu qabtay halkan tulqii sababaki cindahu buu qabto haakada huwa fi jamiici nusakhi tulqii wahiya luqat صaxiixaة wاlmashhuuru fi luqati tulqiina binuun wuxuu leeyahay nusqooyinka muslim oo dhan sidan baa dhacday tulqi rasuulka ilaahayna haweeney buu la hadlayaa haweeney buu la hadlayaa in luqada fasiixi ina buu leeyahay ama de waxa weeyaan in luqada xagga u odhan fasiixa yan cibaaradiisa luqada xagga mashhuurka luqadiina waa tulqiina ujeedada waxa weeye halkan haweeneydan waa dee haweeney buu laba hadlayay naasib ma jiro jaazibna ma jiro marka maxaa dee luqadii ay keenaysa ama qaacido dee si naxwada in dee waa afcaashii alafcaal alkhamsa alatii turfac bihubuuti nuun nuunta inay calaamada rafcadeedu ay nuun ahayd oo meesha maxay tulqiina taas nuuntii way dhacday naasib ma jiro jaazi ma jiro sheekhu waa faa'iidu inoo sheegayoo wuxuu leeyahay waa luqo saxiixa ah luqo saxiixa ah intaasuu kuba dhaafeen macnuhu waxa weeyaan kollay iyadoo la gooyo nuunta ligayri raaficin aw naasib raafic mede iyadoon ligayri naasibin aw jaasib naasibna jirin ama jaasibna jirin luqa carabeedoo jirta weeye kollayna kitaabka xaggiisii hore kitaabulimaaniya waynu kuba soo maray wallaahi laa tu'minuu me laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu walaa tu'minuu xataa taxaabu xadiidka aag laa tadkulu ljannata laadu naahiye maahay waa laa naafiya ficilku waa marfuuc muxuu ahaa laa tadkhuluuna aljanna ayaa asalku ahaa xataa tu'minuu iyada waa ficil mansuuba xataa baa meeshii taal walaa tu'minuu na xataa taxaabu asalku muxuu aha walaa tu'minuuna luqada mashhuurka taasba way dhacday oo kale marka waxaan leenahay naasib iyadoonu jirin oon jaasib jirin inay nuuntani ay dhacdo waa luqo jirta weeye ha laga badnaado taasba weeye waa inta uu sheekhu inoo faa'iideeya lifaadana horta kollay dee axwaal buu yeeshaa markay sidan oo kaleta ficilku hadduu mansuub yahay ama naasib jiro ama jaazib jiro labadooda waa la gooyaa dee asalku taasuba weeye oo midna waxaa lagu nasbiya xadfu nuun midna waxaa lagu jasmiya xadfu nuun arrin kalea jirto oo haddii ficilka ay raacdo nuunulwiqaaya ay raacdo dee nuunulqiyama waxay raacaysaa marka ay kaba dambayso ay kaba dhaamayso niyada ugu dambaysa marka sidaas oo kalena laba xaalaa bannaan in iyadoo tani ay iska qiyaas tahay in nuuntii la sugo iyo in nuuntii la gooyo oo tubashirunani iyo tubashiruni tubashiruni eeg markay ni ay ugu dambeeya ficilkii waa ya nuunulwiqaaya ya-daas dee ya lmutakalimna way raacaysaa marka caynkaasa naasib oon jirin iyadoo nuuntii lagoyo jaazim oon jirin nuunta in la goyaana waa shay bannaan in la sugaana way bannaan tahay marka saddexa xaalo waxaan leenahay waa la goynayaa oo dee qiyaasahaan baaba loo goynaya markaa nuunulwiqaaya raacdo iyadoo dee laakiin labada xaalo ay bannaan tahay taasi marka jaazim jira laakiin marka aani intaasi jirin in la gooyo kolley waa loqon jirta waana tan uu sheegayo xadiidkana tan uu ku yimi nusooyinka o dhan laakiin dee sidii badnayd baa taasoo abito asri watabiti tadluki wajaki bicambari bilmiski walcambari daki ama bilcambari walmiski daki oo kale oo nin haweenaydiisii la hadlayo abitu asri watabiti asalku tabiti waa watabiti tadluki kolley waa kay shaahid ahaan ama mithaal ahaan usoo qaataan manaa tabitina tadlukina taas buu ahaa labadiiba waa kan gooyo bal waa luqawaana tan uu sheekhu inoo ishaaray raximah اllahu tacaala kolley dee hadalkii inoomu dhamaynaya ujeedadiisa ayaa tan ah oo waa luqa saxiixa kol haduu yihi ujeedada luqa shaad maaha bal marka tulqi siyaab sababaki cinda faida nqadat markay dhammaato ciddatuki ciddadaadu faadinini isoo ogeysi qaalat fakhadabanii khudaabun dad baa ila hadlay oo markaa ila hadlay oo zawaajila soo qaaday minhum mucaawiyatu wa abuljahmi maeg khudaab baa jirta way badnaayeenba ee abu mucaawiya abuljahmi baa kaba mid ahaa faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ina mucaawiyata taribun khafiifu lxaali waa nin caydh ah oo xaalkiisu fudud yahay ee ruuxii ku gelayaa waa saxa laakiin waa ogeysin oo ogeysinaya waxaa jirta si ay isaga ogaato wa abuljahmi ninkan abuljahmi la idhaahna minhu xaggiisa shiddatun shiddaa tii adadkaansha cala nisaa waa nin dumarka dhiba garaaco uu leeya taasna ruuxii ku gelaya ee dee taa diyaar u adkaysanayaa dee waa taas iyaday jiraysaa weeye wa abuljahmi minhu shiddatun cala nisa aw ama se yadribu nisa naxaada ujeedadu laa yadacu lcasaa can caatiqi baynu soo marray oo cibaaro majaaz ku sugan yahay tanaana inoo fasirayso uu safar badanya markaa maaha walow taas ba la safarka loo isticmaalo waayo riwaayaadkan kale inoo fasiray daraabun linisa waa tan imakaan kaba soo baxnay marka cibaaradana waa tan oo adigu waa dee macnuhu keliya weeyaan laa yadacu alcasa can caatiqi baa macnaa tan aan kuma fasiranayna inaan macnaha labaad ee luqada u timaado ama loo isticmaalo macnaha majaaziga inaan kuma fasirahayn waxaan hayna halkan imaam nawowi raximah llahu tacaala dhacday halkan waa abuljahmi saasun baan aqriyey waasan markii horena kusoo aragnay ee sharax ayaa waxaa ku sugan imaam nawowkiisa malaa nuskhadiisii baa yidhi waa abuljuhaymi oo wuxuu uhi nuskhooyinka oo dhan ba mawdacan abuljuhaym baa dhacde laakiin see mashhuurkahayd abuljahmi in la yidhaah buu yihi riwaayaadka kalena saasaa macruuf ku ahayd kutubta ansaafta dee mana gaanin kolli malaa waa nuskhadiisii sheekhay nuskhooyinkan imakaan ararkayno si sawaabka ahayd san kale ee mashhuurkae riwaayaad kale waafaqsanun baa kuba sugan xataa ta aniga matiga ii sugan ee waa sharaxu cibaarada ku qorteen walakin calayki biusaamata bni zaydin arrintu labadan xaaladoodu waa taa waana nasiixo rasuulka ilaahi uu nasiixaynayo markay nasiixo si aynu soo marnay ay tahayna arrinku nasiixo yahayna xam ma noqonayso ee waxaa adiga ad laasimtaa aada guursataa usaamata bnu zayd xadiidka weli duruqdiisii saddex imaka ayaa inoo dambeeya saddexdana waan israacinayaaba waa kuwan وxadثnي اسحاq بن منصور qال أخبرnا أbو cاaصم qال xadثnا سفyان الthوري qال xadثnي أbو بكر بن أبي الجهم waa inagu soo noqnoqonaya abu bakr بن أبي الجهم walow aan nidhi dee xadiidkan unbu imaka ku leeyay msلم lakiin xadiidkii waa kan soo yar noqnoqday duruq baa soo noqoto de waa kii hore un raqمkii hore un weeye abu caasim kana abu caasim الnabil weeye ضaxaak ibnu makhlad oo weliba min kibaari shuyuukh الbukhaari oo isaga bukhaari waa soo gaadhay waxna waa ka wariyaa lakiin waa dabaqada koobaad ee sheekhyada bukhaari ama ragga ugu waaweyn sheekhyada bukhaari ayuu hay waana atbaacu taabiciintii kaba mid raggoodii u dambeeyey marka wuxuu yihi sufyaan الthawri xadaثanii abu bakr bn abi اljahmi qaala dakaltu waan galay oo waan soo galay ana aniga iyo abu salamata bn cabdالraحman على فاaطمة بنت qayسi wa abuاjahm abubakr بن abiالjahm iyo abu salamata bnu cabdiraxmaan oo wada socda ayaa faadimo binti qays usoo wada galay fasa'alnaaha waan weydiinay qisadeedii iyo xadiidkeedii faqaalat waxay tidhi kuntu waxaan ahaa cinda abi camr bni xafs bn mugiira abi camr bni xafs bn mugiiraan agtiisa kuba sugnaa oy qabay fakharaja uu baxay fii gaswati najraana duulimaadkii najraan buu raaco horaynu usoo marray cali inuu raacay yaman buu u raacay dee najraanna walow iminka sacuudiga ay kaba mid tahay waxaan filayaa weli qarni may gaadhin intay sacuudiga kaba mid tahay oo markii dowladdii sacuudiga ay soo gaadhay dhulkan yaman unbay kaba mid ahayd oo kutubtii xataa kuwa iminka mucaasira dee iyadoon cibaaradii hore kutubtii luqada kuba sugnayd ama kutubtan buldaanta odhanaya waa beldatun bilyaman cibaaradu baaba iskaba soo dhigtaan iyagoo tee waa magaalada macruufka dee najraan la yidhaaho kolley waana magaalo weyn oo dhinacan yamaneed soo xigta markii horena dee yamanun raacsanayd najraan waktiyada rasuulka ilaahina niman adugu nasaara ayaa waktigaa deganaa oo degi jiray dee imakana kolley qolo ayaa la yidhaho qaryooyinkeeda ku xeeran iyo iyada niman reer benilyaam la yidhaaho ayaa u badan oo kolley dee niman toosan aan ahayn ama dee niman bay ahayn alman ulcarab la odhan jiray oo aada u dagaal badnaaye laakiin waa niman dee mooye ilaa boqol iyo kontomiyo sanadoodii dambeba waa baadiniyo weeye niman makaarima la yidhaha weeye almakaarima la yidhaaha ayaa meesha kollay u badan iyo qaryooyinka ku hareereysan ee dee sacuudigu intooda ayuu ku ilaaliyaaye oo markaase laakiin waa niman xaaladood kollay dee shiicadu ay ka dhowdahay makarim makarima baadiniya bal markaasaa fakharaja fii gazwati najrana xaggaasu u baxay wasaaqa alxadiida xadiidkii buu kaxeeyey oo dee cali buu u raacay halkaas binaxwi ibni mahdiin oo saaqa ninkan uu sheegaya waa abu caasim waayo waxaa inoo horreeyey riwaayadii ka horreysayba xadaanaa cabdiraxmaan can sufyaan halkii cabdiraxmaan buu abu caasim ku jiraa markaa wasaaqa uu kaxeeyey oo abucaas abucaas abu caasim markaasin alxadiida xadiidkiibuu binaxwi xadiid ibni mahdiya xadiidkii ibni mahdiya imakaan kaba soo baxnay wax laba mida wazaada laakiin wuxuu ziyaadiyey qaalat inay tidhi faadima waxaa xadiidkii uu ku dhammaaday cabdiraxmaan ibni mahdi dariiqaasi walaakin calayki biusamata bni zaydin buu intaasi ku joogay waa ziyaadadu halkaasay ka bilaabantay qaalat faadima waxay tidhi fatazawajtu markii rasuulka ilaahay isaga igula teliyey usaamaan guursaday fasharafani allahu biabi zaydin wakaramani allahu biabi zaydin fasharafani allahu ilaahay wuxuu igu sharfay biabi zaydin waa xibu rasuuli lahi waa bnu xibih wakaramani allahu ilaahay wuxuu igu karaameeyey biabi zaydin abi zayd nusqooyinka qaarkood bibni zaydin baa dhacday labadooduba waa saxiixoo nusqooyinka qaarna ibni zayd baa dhacday labada meeloodna kuwana saan aan hayna abi zayd ee sababtuna ee usaama waa usamat ibnu zayd marka waa ibnu zayd haddii la idhaho kunyadiisana kolley malaha laba kunyo wax ka badan bay usoo naqliyaan abu moxamedna way usoo naqliyaan abu zaydna kunyadiisa waa loo soo naqliyo isaga kunyada loo kunyooday oo waafaqsan magacii aabihio haddii abu zayd la yidhahna waa kunyadiisii haddii ibnu zayd la yidhahna dee waa ina zayd oo markaa labadaba waa laba dee markaas lafdiyo ama laba dabdiyo oo saxiixune وxdثna عbayd اللhi بن معاad بن العنbري qال xdثna أbي qال xdثna شعبة qال xdثnي أbو بكri qال abu bkr adeeg waa abu bkr بن abiاljahmigii imakaan soo haynay un weeye qaala wuxuu yihi abu bkr dkltu أna وأbو سلمة عlى fاطiمةa بنti qaysi زبن بن الزbayr eg riwaayadii شhucba uu maanta abu bkr ka wariyay tii hore hawr baa abu bkr kaba warinaye in ziyaado oo kale markii hore khaswadii najraan baa inoogu sugnayd waa ziyaado taa horeaan kusoo ogaanay laakiin waktigan abu salama iyo abubakr ibna abiljahm ama dee ay usoo galeen ee u yimaadeen faadima ay xadiidka weydiinayeen baa imika halkan taxdiidkii inoogu suganyo waa waqtigii ibnu zubayr buu yihi ibnu zubayr zamankiisna de waa markii intii aan isaga xajaaj dilin kollay dee saddexiyo toddobaatankii hijiradii aan la dilin aakhirkiisii iyo markii dee uu isagu waxa weeyaan dee bal isaga lala mubaayacooday markii yaziid ibnu mucaawiya dhintay intii udhexaysay bee zamanku noqonaya bitaxdiid sanadii markaa ma hayno waa afar iyo lixankii hijirada wixii markii dee uu dhintay ninkaa yaziid ibnu mucaawiya la odhanaya mucaawiyihii labaad ee uu maka tegey lagula mubaayacooday markaa xijaaz oo dhan ama yeman iyo ilaa ciraaq iyo dhulkaas uu isagu bal maalan xataa dee markii dambe masar iyo isaga markii hore ay tabac u ahaayeen ilaa markii dambe haddana dee kolba beled laga qabsanaya ugu dambayna maka loogu yimi oo laguma dilay waa muddo sagaal sanadooda ayay ahaydba intaas ba waktigaas bay ahayd waqtigaa ibnu zubayr bay ahayd faxadaadnaa way noo waranto waxay noogu warantay ana zawjaha ninkeedii dallaqahaa dalaaqa baatan inuu furay dalaaq go-an binaxwi xadiidi sufyaana waxadaanii oo xadiidkii sufyaan u mid laba mida ayaa shucba xadiidkiisana yahay laakiin waxay ku yar kala dunaayeen waa kaa inoo dhigtay sheekhu raximah اllahu tacaala وxadaثnي xasن بن عaliي الxulwaniي qala xadaثna yaحya بن aadam qala xadaثna xasn بن صاalح عan الsudiyi عan اlbahiyi عan faطimaةa binti qaysin qaalat anaha qaalat waa dariiqii bal horta intan hore inoogu dambeeyo dee waa kan labaatan dariiq wax ka badan baan haynaaba ama labaatan dariiq iyo dee laftigii hore qolooyinka xadiidka kuma sugana kolley waa dad aynu kitaabka hore ugu soo maray lakiin asudiyu waa nisbat ilaa sudda oo sudada oo kale sudad albaabka oo kale haddii madilo yar ama dulo yar loo sameeyo oo ama dee waxa weeyaan cadcad iyo qabata ama roobkii iyo taas baabay sudda ku magacaabaan isagana waxay yidhaahaaba masjidkii kuufa ayuu sudadiisa halkaa dee malaakadiinkiisa hortiiyo waxbuu kuba iibin jiray kolley nisbadan laba nin baa adigu wato oo loo wada nisbeeyo asudiyu lkabiir iyo asudiyu sagiir baa adigu la kala yidhaahaa laakiin dee kolley asudiyu sagiir kutubtan lixda aye riwaayo kuma laho waa nin beenaalaba ah waa asudiyu lkabiir ninkani oo ismaaciil ibnu cabdiraxmaan ibnu abi karim waa nin taabiciya ninkaasba weeye waa taabici albahiyina horeynu isaga kitaabu salaad baynu kuba soo maray adigu dee sudigan waa ismaaciil ibnu cabdiraxmaan xaggan xadiidka yaanu raggan dee itqaanka badan iyo xifdigan aad u adag le aanu ahaan oo nin saduuqo xasanulxadiid u noqonaya waxaana waa mutaabacaad iyo duruqe laakiin xagga tafsiirku imaam ku yahay oo dadkan tafsiirada waxa laga wariya tafsiirku xagga imaamba kuba ahaa ama asudiga labaad kolley asudiyu sagiir ninkan asudiyu kabiir weeye asudiyu sagiir maxamed ibnu marwan baa la yidhaha kutubu tafsiir waa iskaga badan yahay oo kuwan dee asaarta ama tafsiirkan ma'suurka ee riwaayaad kala wariya waa kuba yimaadaa bal silsilo ibnu cabaas wax lagaga wariyona waaba iskagaba badnaanayaaoo waxa weeyaan bal taas oo kale silsiladaas waa kuba badnaanaya kitaabi tafsiir oo cinwaankiisa ama magaciisu tanwiir lmiqbaas fi tafsiir ibnu cabaas ama dee magaaladeeduna kolkol waa lagu iibin jire tafsiir ibnu cabaas la yidhaha mujalad ku madbacaysana waxaa la arkaa waxyaalaha dee ibnu caminoy inta badan duruqdaas aanu dee ka marnayn ama uu ku badan yahay ninka aan sheegaya moxamed ibnu marwan la yidhaahaa oo sidiyu sagiir kitaabkaas ibnu cabaasna ibnu cabaas tafsiir uu alifay oo dee tafsiir ahaan aqwaal badan waa baxrigii rasuulka ilaahay baa ugu duceeyey inuu ilaahay uu baro allahuma callimhu ta'wiil ta'wiilkii qur'aanka waaba kaa tarjuman lqur'aan ahaa laakiin haddana kitaab dee isaga la yidhaha waa kan oo waa tan waa may jirin ee waa riwaayaadkiisa iyo kitaabka waxaa leh ninkan qaamuus kalaa leh saaxib alqaamuus oo riwaayaadkii dee ibnu cabaas mid sugan iyo mid aan sugnaynba ee kutubtaa waxyaalihii lasoo naqliyey buu ururiyey una waa saaxib alqaamuus baa leh maaha dee ibnu cabaas iyo wuxuu shaqo ku leeyahay maaha sanadkana waa bal sanadka barhkood baa waxa weeyaan dee sanadka uu sudi ku jira maxamed ibn rwan sagiirba kolkol baaba silsilatulkadib hay kaba cabiraan be bal waa ninkaas lakiin dee kutubtan aan hayn oo dhan ama kutubta lixda waxa dikriya riwaayo kuma laha sudiyu sagiir waa sudiyu lkabiir albahina waa dee kolley nin mawla muscab ibnu zubayr buu ahaa magaciisa cabdillaahi baa la yidhi barhkood baa yidhi waa min mawla ah magaca bihi iyo saar baaba la yidhaha odhanaya laakiin isagana horeynu kitaabka ugu soo aragnay salaad dhexdeed baan kuba soo aragnay albahi oo laba yidhi magaciisu waa cabdullaahi baa la yidhaahaa barhkood ay yidhahaan aabihi iyo saar baa la odhanayay mawla muscab ibn zubayr kutubta qaar baa mawla zubayr ay dhacdeen laakiin dee inankiisu mawlo u ahaayo isaga uma ahayn oo kolley baxrulmuxidkii baaba saasi dhacdee bal ninkaas baa can faatimata binti qaysin qaalat طلqnii زawjii zawjkaygii baa i furay ثaلaaثan saddex dalaaqood buu igu furay falam yajcal lii iima yeelin rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulkii ilaahay suknaa meel aan degona iima yeelin walaa nafaqatan nafaqana iima yeelin oo macnaha ninkii waa i furay dalaaqna waa dhammaatay uurna may lahayn marka rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu عalayh maskana waa kaasi ba yihi ibna umi maktuum ku cido tirso wixii yaraa la siiyeyna waa kan dee yidhi wax nafaqo iyaga waajib ku ihi maba jirto taasuu kuba yidhi oo markaa nafaqo iyo sugnotoona ima yeelin bal xadiid waxaa inoo yar dambeeya xadiid baaban laba xadiid baaba inoo yar dambeyn doona haddii alla yidhaaho oo baabku inoogu dhammaan doono waa caaisho xadiidkeed iyo inkaar ay ku inkirayso faatima riwaayada ay xadiidkanba warinayso bal kolley laakiin xadiidku waa inoo dhammaaday horta bal xadiidku duruq badan ayaa muslim radia allahu tacaala canhu waardaahu meel keliya isugu keen keenay waana miisada kitaabka muslim oo duruqdii xadiidku lahaa waana isfasiraysaa ziyaadaad bay yeelanaysaa alfaada ayaa adigu waxyaalo badan fawaaid kala duwan baa taa lagama faa'iidaysanaya ayuu meel isugu keenaya ruuxii uga baahnaa kitaabkiisa xadiid oo kale duruqdiisii oo urursan buu qaaliban meel keliya ka wada helaya halka bukhaari isagoo midba terjamo intuu u dhigto midba meelgeeya cunwaanoo dhici karta inuu kitaabka kuma baahiya xadiidkii isagoo dee isagu ku talagelaya isagu muslim wax faa-iida halkan iyo wax fiqigu kaba soo saaraya ururintan iyo tabwiibkan mooye ma jirte isagu dee istimbaad kala duwan soo saaraya taasoo arrintan way jirtaa xadiidkan bukhaari marka la eego siyaaqan siyaaqan aan hayno lama wadaagsan ishaaraad baa jirta kitaabkiisa laba baaboo iskaba socda oo uu ishaaray xadiidka ama wax ka soo qaaday khaasatan qeybka inoo dambeeya caaisha ayuu isagu wareeriyo laba meelood oo kalla wuxuu dhigtayba baabu qisati faatimata wa qowli llahi tacaala laa tukhrijuuna min buyuutina aayaadkaa dee min buyuutina aayaadkaa suuratu dalaaq iyo qisadii israaciyo faatimo qisadeed iyo ilaahay qowlkiisii markaasaa intan imika aynu kaba joogsanaynaan gaadhinaan gaadhi doona biidn illahi tacaala intaasuu wax kaba soo arooriyay waa qiso kale oo caaisho iyo oo dee halkana in xadiidka sidan un uusan uu yahay oo san iyadoo ay warisa ay tahay caaisha ay taas ay wax ka qabto ama ay diidan tahay taas haddaba baab kaleu ka dambaysiiye oo ah haddii lagaba cabsado haweenaydii waa tii la furay loo cabsado nafteedii oo dee aqal cidlo ay joogtaa iyadii baa loo baqanaya in loo soo dhacaa loogaba baqanaya ama see dhibi ay xaggeeda kaba imanayso dee qoyskii ay laba noolay dee reerkan ay kala tegeen oo kale ama ninkani dee uu furay inay iyagii ay isqaban waayaan oo dhibi ay xaggeeda kaba timaado bal xukunkeediio markaa iyadna qiso inoo soo socota ayuu soo naqliyay marka waa ishaaraadka iyo umuurahaas iyo qaybtaa dambe ee dee hadalka dikrigeeda uu kuba sugan yahay laakiin duruqdan ah nafaqo ma laha iyo sugno ma laha ma warin waxaana dhacday صaxiix cumdat اaxkaam xadiidka isagu dee asalkiisu waa axaadiiii mutafaqaydka kolna riwaayaadka waa sheegayaye dee marka hore tu ku binaysan waa kii mutafaqay xadiidku sidiisa u dhigto marka cibaaradu ay kaba macnuhu uu noqonayo inuu xadiidku yahay axaadiiii bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen waa cumdat اaxkaam wuxuu dhaca lakin de arrintu taas ma aha waa ishaaraad iyo umuuraha aan sheegnay labadaa baaba isdaba socda oo iyadana ama riwaayaadka inoo dambeeye caaisho iyo curwe iyo ay warinayeen curwa caaisho uu kaba warinaye markii qisadan la sheegay ee caaisha leedahay maya xadiidku saas maaha ama dee saas inay sheegtaba may ahayn waana inoo dambaysa ama ayn bal arrimahaas buu wariyayo isagoo cunwaan dhigtay tarjamo oo ah mala haddii dee haweenaydii loo baqanayo waa arrintan isagoo qaydaya sugno ma laha qaydaya haddii loo baqanayo iyadii oo meeshii loogaba cabsanayo waana inoo soo socotaa inay tidhiba faatima tidhi in laysoo dhacan kaba baqanaya ama dee aqalkii iyo ama iyadii xaggeeda badaa-iyo wuxuun kaba yimi adigu dadka isqaban lahayn oo dhibi xaggaa kaba timaado bal in dee ay arrinkaasi dhacayo oo sugnihii u dhacayo arrintaasna waa dhigtay waa tarjamo dee waa fiqigiisa waxay kuba sugnaa laakiin alfaadahan aan hayno inoomuu dhigan taasna arrinta iyadana xadiidka bal haddaba inooguba sugan waxa weeyaan dumarkii hadday mudallaqadu ay rajciyo tahay ee ninkii waa furay hal dalaaqu ku furay ama laba weli waxbaa harhsan dee intaa xaaladeedu waa zawjo unbay laba mid tahay oo nafaqadna way u waajibaysaa maskankiina waa u waajibayaa dee intuu markaa ama ay ciddadu u dhammaanaysa ama isay ka soo ceshanayo iyada taas xukunkeedu taa weeye waa wuxun bay la wada mid tahay intaa dee inaanu la kulmi karayn oanu ku istimtaaci karayn mooye culimada qaarkoodna haddii istimtaac xaggiisa kaba dhaca ay kaba dhigeen rajco ficila oo rajcadii inay ugu xasilaysa ay kaba dhigeen mooyaane inta kale zawjay la mid tahay iyada taasi rajciyo iyada bal taasi u amaal haweenaydii haddii la furo dalaaqeeduna dhammaado ay ur leedahay iyada taasna dee qur-aanka naskiisii ayaa ahaa wain kuna ulaati xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahuna masruufoo nafaqeeya ilaa intay ka dhalayaan bal markaa taasna nafaqadii way leedahay dee bal maalan iyado taas waa tii la furay ma dumarkii la furaan ujeednaa dumarkii imika laga dhintay halkan kama hadlayno uma jeedno meesha waxaa timi haweenaydii waa la furay dalaaq harhsanna ma jiro oo saddexii dalaaqood way dhammaadeen urna ma laha maxaa xukumkeedu yahay xukumkeedu muxuu yahay ee imanka nusuustan kama hadlayno kama hadlayno imanka axwaal shaksiya waxyaalahaas iyo umuuraha jira iyo dee malaa arrinkan tacmiimka iskaba jiroo ah in waxa weeye dee kol haddii la furayna ciddadii iyo ay wixii leedahay dalaaqii ay me nafaqadii leedahay iyo wixii ay leedahay bal taas baa culimadu ah tay iskuba khilaafeen waa almudallaqati albaain dalaaqi waa dhammaaday xaamil laba jaanib baana laisku khilaafo waa nafaqa iyo sukna labadii haweenaydii kollay ciddaa meeshii jirta way ciddo tirsanaysaa ama aqraha ku ciddo tirsato waa xaydkii iyo duhrigii ama ku ciddo tirsato bilo haddii dee xaydkiiba kaba tegey ee laakiin kolley ciddadii way jirtaa intaa maxbuusay tahay oo dee guur way ka xidhan tahayba bal maalan maxaa xukunku yahay culimada qaarkood waana sida madhabku abu xaniifa yahay cumar ibn khadaabna hadalkiisii waataan aragnay iyo qolooyin kale ayaa waxay leeyihin mee suknana way leedahay nafaqana way leedahay oo imakan suknana nafaqadii malaa dee wax imanka na soo nidhaahno waa taasay xujaystay inay u leedahay meeshii ma muuqdo ee waa xagga ah jaanibkaas way ruuxan xidhan aan guursan karahayn dee kolleyna waa guurkii hore seerihiisii bay tani tahay kol hadday maxbuuso jaanibkaas ay tahay nafaqadii way leedahay xagga suknaana waaba maalan qur'aanka askinuuhuna min xaysu sakantum de kolleyna daahirku wuxuu ahna waa dumarkii maaha rajciyaad daahirku ma ahayn halkaa idinku aad degaysaan dejiya bal taas bay iyaga xujadoodu ay too bal way leeyihin iyada tan faadimana de waataan aan aragnay cumar inuu aanu bal maalan ka baqday inaanay dee sanba aanay ahayn ay wax kale ilowday baaba suurtagal oo yidhi daahirka qur-aanka ama qur-aankii kama tegayno bal taasoo waa qal marka qolooyinkaasi aayadda qur-aanka oo am ay ku sugan tahay amr biliskaan ama in dee iyagii la dejiyo oo maskan la siiyo inta ay ciddo baxayaan taas way daliishadeen iyo nafaqada oo xaggaa inay ruuxaa xidhan ee aan guursan karahayn ilaa ciddo baxdo tahay bal taas iyaga bal markaa waanaain hadalka cumar iyada taa waa ta aynu soo marnay iyo in lafdigan in sunnaha rasuulka ilaahay aan leenahay waxbaa kuma sugan oo culimada qaarkood baa dee shuduud kaba dhiga qolooyin kale oo ahlu cilmiga ama intooda badan baan odhan karnaa intooda badan oo jamaahiir alculamaa iyaga qowlkoodu kolley kala qaad baa jira suknihii iyo nafaqadii inay kala qaadaan ama culimada in badan aan idhaahno waa qeyb badan oo kaba mid ah oo waxa weeye waa iyagoo suknihiina usuga intaas inay guri deelato dee ilaa ay ku ciddo baxayso gurigeed inay iskagaba ciddo tirsato gurigeedii ay ku ciddo tirsato dee waa haddaan kolley malaa intaas xaajo adagoo ka rartay aanay jirin laakiin nafaqo inaanay lahayn iyagoo xadiidkan faadimo bintu qays qeyb ka qaatay waa qeyb labada xadiidku labadaba uu lahaa laakiin qeyb ahaan ayay xadiidkan kaga camal faleen qeybna kumay camal falin oo waxay leeyihiin askinuuhuna min xaysu sakantum daahirkeedu dumarkii rajciyaadka ma ahayn bebal mateat waaba tan megein oo imanka in taas weeye in xadiidka jaanibkaasi ayaya xujaysteen iyada qowlkeeduna laa suknaana hadal noo dambeeya bay ku xambaarayaan oo ah ama dadkii inay isqaban waayeen ama meel cidlaa inay ahayd oo maslaxadeeda daraaddeed inay ahayd oo iyadii baaba cabsato ama loo cabsaday oo saasaa rasuulka ilaahay ugu fasaxaye may ahayn inaanu xukumku dee uu yahay caam oo dumarkii oo dhanba uu caam u yahay bal taas bay iyagu kuma tegeen xagga nafaqadana in ama nafaqa la-aantana xadiidkana way xujaysteen waxaana leeyihin waxaa dee xadiidkan xoogeynayaba ilaahay qowlkiisa wuli wayn kuna ulaati xamlin faanfiquu calayhina mafhuumkiisa mukhaalafo hadday uur leeyihiin nafaqeeya maxaa laga fahmayaa haddaanay uur lahayn dumarkii rajciyaadkiina ma aha waayo rajciyadii ama uur ha lahaata ama yaanay lahaanna waa la nafaqaynaya kol hadday rajciyo tahay waa dumarkii rajciyaadkii markaa arrinku ma aha hadday uur leeyihiin nafaqeeya markaa mafhuumkii muxuu noqon haddaanay uur lahayn lama nafaqaynayo dee arrinkuna in ma ay hayn dumarkii rajciyaadka ma ay hayn waa dumarkii aan rajciyaadka hayn sababta dumarkii rajciyaadka labada xaalaba waa la nafaqayn jiray bal taas baa iyaga kolley ayaan jawaabtooda imanka arrintanna waa ama iyadii baa nafteeda uba cabsatay leeyihiin amase dee saciid ibnu musayib iyo qolooyin lagaba soo naqliya abi daawuud bay kuma sugantahe reerkay isqaban waayeen oo way ku af adkaydo markaa taas baa deeta keentay sharkaa dhexdooda kuma sugnaabaa keentay in loo fasaxey arrinku maaha xukum caama bal qoomka saddexaad ee iyada halkan markaasi waxa weeyaan ama qowlka saddexaad ee jira xadiidka daahirkiisuna dee isagu bal haddaan jawaabaha keliya taa la eegin u noqonaya waa inay nafaqana aanay lahayn sugnana aanay lahayn waxaana qowlkaa qaba kolley imaam axmed iyo ama madhabta xanaabilada ibnu cabaas iyo qolooyinna way qabeen dee faatimana qowlkeedii baa taas ahaa bal qolooyinkii iyagu taa wax ka qabayna waa tan aan sheegnay wujhatu nadarkooda waxna way noo soo socdaanba oo caaishoo ka dhigaysa si waxay wax khaas ahayd oo iyada u gaar ahayd ay caam yeeshay way adigu balba way noo soo socotaaye bal taaba weeye marka kolley in waxoogaa ducuun oo loo soo jeediye xadiidkan de xadiidka waa kaa muslim saxiix yeelay horta imika xifdila-aantan oo kale waaba dhici karta inay ilowday oo kale inay maxal khaas ah ay caam yeeshay oo umuuraad u balducun kolleyna ibn intan arka ibnulqayim oo kale kitaabkiisa zaadulmacaad oo kale waa dheereeya dee kolley madhabkiina waa raajaxay lakin aan waxba lahayn buu raajax yeelayaaye isagoo ducuntaasa ka jawaabaya hadalkiina dheeraynaya markaa dee nikaax dhexdii uu joogo uu dheereeya ruux waa u laabmi karaa iyo sharaxan baxrulmuxiid iyo qolooyin kale bukhaarina waxaad moodaa isagoo dee bal umuuro malaa qaydayey labada arrimood ee uu tarjamada ku qayday haddii iyadii loo cabsanayo waa xagga sakanka waayo nafaqada wax caarudayaa ma jiro haddii iyadii loo cabsanayo aqalkii baaba cidlaha nafteedii baa loo baqanaya aamin baanay ahayn ama iyadii dadkii dee guriga kulaba jiray ama meesha ay wada deganaayeen dadkii dee axmaadeedii hore iyo dumaashiyadeedii ama qoyskii adigu ay isqaban waayaan oo dhiba ay timaado marka caynkaasa war tarjama u dhigtay cuwaan buu udhigtay waana say dee qolooyinka suknaha sugaya xadiidkan jawaabahoodii ay kagaba jawaabeen labada arrimood hadday jirto oo bal matalan barhkoodna riwaayaadka qaarkood kuba yimi xagga marka la eego taas waxna isaga uu yar mucallaq ahaan kuba wariyey kuwa qaarkood abi daawudiyo ay wariyeen malaa marka laysu wada geeyo ayuu qeydkaa laba yimi oo dee qolooyinka bal matalan iyagu sugnana usugaya aan nafaqana usugayna kolley jawaabteedii bay tani tahay bal waxaan leeyahay khilaafkan culimada dhexdooda ahay waa khilaaf ka horreeyey iyagoo saxaabada dhexdoodii ayaa kuwa sugay iyo kuwa aan sugaynba uu jiray ee dawaahirtaasna way kala dariishadeena may hayn wax tashahiya iyo may hayn bal matalan iyadoo hadal inoo dambeeya haddaanu jirinoo ay waxaan ka baqday ama rasuulka ilaahi intaa uu laba timi in aqalkii waa meel cidlo ah oo layguba soo dhacay iyo haddaanay umuurahaasi jirin oonay sooba aroorinna dee waxaabaa la odhanaa daahirka xadiidku tukeenayaa nafaqada unbay laba mid tahay waa inaanay ruuxaasi inkastaba maxbuusaaba noqotee nafaqayo sugnaba lahayn bal waxaan leenahay jamaahiir alculamaa culimada intooda badan waana taa bukhaari tarjamada u dhigtay bal matalan waaba iyagoo qaydayo suknaha aan ka dhigayn wax caama nafaqada wax caamay kaba dhigeen suknaha caam dee mutco way leedahay laakiin nafaqaanaysin in suknaha aanay caam kaba dhigin wax khaasa ay ka dhigeenoo haddii xaaja ay timaadiyo xaalo khaasi ee waa gaar xaaladan khaaskaana ridaysa ee maha xukumka inuu dhacayo haddii laakiin aan intaasi jirin asal kuwa askinihuna min xaytu sakantum taas ay in laba yidhaaho taas baa bal qowlkoodu yahay waxna waa kuwan inoo dambeeyo halkan baabay inoogaba bilaabmayaan intii dambe oo iyada bal matalan intii dambe halkan inooga bilaabmaysa wuxuu hi markaa muslim raximah llahu tacaala وxdثnا أbو كرayب qال xdثnا أbو سامة عن هiشhام qال xdثnي أbي qال تزوج يحيى بن سعيد بن الcاaص بنت عبدالرحمن بن الحكم يحيى بن سعيد بن الcاaص baa wuxuu guursaday عبدالرحمن بن الحكم inantiisii kolley isba reer bay ahaayeenoo labaduba waa reer بني أمyة سعيid بن الcاaص waqtigii معaaوiyة kol buu أميir kaba noqday مdينة mrwan ibn اxakam oo cabdiraxmaan kan ay walaalahaayeen ba isnay intaanu dee bergii dambe yaziid ama mucaawiyihii labaad dabadeed aanu tawaliinba khilaafada guud oo isaguna amiir ugaba ahaa waa cabdiraxmaan walaalkii marka cabdiraxmaan ibn اxakamkan waxay walaalayeen marwan ibn اxakam kii dee nimankii markaa khulafadii reer bani umaya isagu waalidkood ba ahaa marwan ibn اxakam ayay walaalayeen yaxya ibn saciid ibn اcaasna isna bani umaya isla yihiin oo meel bay kuba kulmayaanbe fadalaqa adaba ninkaa yaxyaa guursaday cabduraxmaan ibn اlxakam gabadh uu dhalay oo xaafid suud ah waa la yidhi camro lagu magacaabaye fadalaqaha uu furay yaxyaa furay gabadhii faakhrajaha min cindi gurigii buu ka saaray oo iska saaray riwaaya bukhaari oo iyadna halkan uu kuma wariyey waa tan markuu intuu dhigtay baabu qisati faadimata wa qowlihi tacaala intuu dhigtay ayuu soo arooriyey riwaayaat waana meelihii uu bukhaari waxyaalihii kaba wariyey meelaha inahan weeye bukhaari intii uu xadiidkan qisada faadimo kaba wariyey markaas waxaa kuma sugnayd si wuxuu saaray aabbaheed cabdiraxmaan ibnulxakam baa saaroo kaxeeyey inantii isaga inantiisii kaxaystay laakiin de markaa waxay tahay unoo laisuu geynayaa dee labadaba arrimood waa laba xaggaba kaba yimood ninkana waa inuu iska bixiyu doonaya aabbaheedna waa kaa kaxaystay facaabad waxaa ceebeeyey oo daalika arrinkan waa haw gabadh la furay dalaaqeedna uu dhammaaday sida inoo dambaysabao waxba isugumay harsanayn bixinteedaa la bixiyey iyadoona ciddadii dhammaysa gurigii laga saaray calayhim waa qoys nimankan dadkan dee iyagu labadan kii qabay iyo aabaheedba waxaa ku ceebeeyey curwatu curwatu bnu zubayr baa arrinkaa ku ceebeeyey oo yidhi dee ilaahay baa leelo walaa tukhrijuuhuna min buyuutihinna inaad saartaan may ahayn faqaalo deeta waxay idhahdeen marka iyagoo u jawaabaya ina faadimata qad kharajat way noo banaantay tani oo faadimaba way baxdo gurigii lagu furay kumay ciddadii dhammaysan qaala curwatu curwa markay sidaa yidhaaheen faadimo arrinteydii xujaysteen ayaa wuxuu yihi wafaataytu caaishata caaishaan u imi faahbartuha bidalika arrinkaa dhacay ayaan u sheegay kolle bukhaarina halkan inay iyadu ku tidhi markaas oo ciddii dee waaligii celisay marwan marwan baana markaa waali ka ahaa madiine celi oo inanta gurigeedii ku ama gabadhan gurigeedii ku celiha ciddada kuba dhammaysatee taas ayaa bukhaariyana ay wariyeen faabadmy faahbartuha bidalik faqaalat waxay tidhi ma lifaadimata binti qaysin faadima binti qays uma sugnaanin khayru wax khayri uguma jiro fi an tadkura hada alxadiid xadiidkan inay sheegto faadima bintu qays ina wax khayra uguma sugna xadiidkan inay sheegto macnaa kuma waafaqsana sian ay faadima qisadeedii iyada hadda qabsatay weeye u daliishanayso waa arrinka ay u arkaysa caaisha inaanay ahayn bixidan rasuulka ilaahay iyadii maya u idma inay gurigii kaba tagto oy guri kale ku ciddo tirsato inuu xukum caama oo tu kastoo mudallaqoo baa-ini ay meeshay doonto ku ciddo tirsanayso xukum caama inaanu xadiidku ahayne wax iyada khaas ku ay ahayd oo ama dee cidladnimadii meeshu ay cidlo ahayd gurigu meel malaa dadkuka yar go-naa ama iyadii oo dee dadkii ay isba qaban waayeen taa daraaddeed ayaa rasuulkii ilaahay ugu fasaxay oo markaa arrintu khaas bay ahayd oo xaajaa keentay ee maaha bay leedahay xukum caama oo mid kastoo mudallaqoo baa-ina in loo ogol yahay shareecadu ay fasaxayso halkay doonto inay ku ciddo tirsanto gurigii dee zawjiyadee hore laguba furay inaanay ku ciddo tirsan oonay sakan lahayn maaha taase arrintii khaas bay ahayd iyaday khaas ku ahayd dee wuxun baa la mid noqon kara wixii xaaladeedoo kale ah ee laakiin xukunku caamkaa ma aha arrintu maaha saa ay usoo dhigtay markaa khayr uguma sugna inay saa u sheegto وxadثna محamed بن mسن qال xadثna xفs بن غyاثi qال xadثna هiشhاm وهiشhاm بن عrوة عan أbيه أbي عrوة عan فاطiمةa بنti qaysi qاaلت أنha qاaلت waxay tidhi qultu waxaan ihi ya rasuul الlahi زawjii زawjkaygii طaلqanii waa ifuray ثaلaaثan saddex buu igu furay وaأkhaaf eeg waxaan ka cabsanayaa an yuqtaxma calaya qolooyinkii ilah waa sakankii mayi waatan xadiidka ka jawaabaya dee meelahan bay jawaabtoodu ahayd bal haddaan iska dayno abi daawud iyo sida saciid ibnu musayib ee kuma sugan kuwaas laftigana inoo sii sugan ee ah in meeshii ay jirtay ee iyagoo isqaban waayey iyo taasi waa khaf waxaan ka cabsanayaa an yuqtaxma calaya in laysoo jiro ama laygu laysoo dhaco oo meeshu waa cidla waa guri yar durugsan wehel kuma haysto marka in laysoo dhacaban kaba baqanaya naftaydaan u baqanaya saasay tidhi qaale markaa rasuulkii muxuu yidhi waa curwa faamarahaa fataxawalat uu amrayo markaasay u wareegtay gurigii dee markaa ibn umi mactuum وxadثna mحamed بن msن qal xadثna mحamed بن jacfari qal xadثna شhucbaة عan cabdالرaحman بn الqasim عan abihi qasim بn mحamed بn abi bakri الصdiq عan caiشhaةa anaha qaalat ma lifaadimata faadimo uma sugnaanin khayrun khayr uguma sugnaa an tadkura hada waa dee iyadoo ku inkiraysa fatwadan inay arrin ka sheegto qaala wuxuu yihi markaa qaasim wuxuu yihi tacnii waxay ujeedaa qowlahaa laa sukna walaa nafaqata qowlkeedana ay leedahay sukna iyo nafaqa ma laha sheegidii ay sheegaysaa wax khayr uguma sugnoo arrinku taa ay idlaaqayso ama ay tacmiiminayso arrinku maaha وxadثnي اسحاaq بن maنصuuri qال أخbarana cabdالرحمن عan سfyاana عan cabdالرحمن بن الqاsm عan أbيه qاl qala أnahu qاal qاla curwaة بن الزubayr لcaaشhaةa alam taray miyaanad ogeyn oonad ka warhayn إilىa fulanata bint الxakmi hebla ina xakm kolley waxaa inoogu sugan un aabaheed baa loo nisbeeyey awowgeede waa tii marka dhaweyd baan soo arinay haweenaydan ina cabdiraxmaan ibn اlxakam in la odranayey macnaha gabadhan ina cabdiraxmaan ibn اlxakam miyaanad ogeyn xaaladeedo mayaan ogey ka warhayn dalaqaha uu furay zawjuha zawjkeedii albatata dalaaq go-an oo aanay waxba isugu hadhin fakharajat markaa gurigii way ka baxdo gurigii reerkoodii bay tagtay faqaalat caaisha waxay tidhi bi'sa maa sanact waxa xun waxay samaysay oo arrinkaasa inay gurigii lagu furay ay kaba tagto iyadoon ciddadu dhammaan waxun weeye bi'sa maa sanacat faqaala wuxuu markaa curwa ku yidhi alam tasmacii miyaadad maqal ilaa qowli faadima inay faadimo qowlkeedii xujaysanayaane faadimo qowlkeedii miyaadad maqal faqaalat waxay tihi ama ama inahu amad waati adeedsisa inahu laa khayra khayr ma ahan khayr uma sugnaanin lahaa faadima fii dikri dalika xadiidka sheegitaankeeda kolley waata aan soo tawjiihinay bukhaari oo kale waxaa kuma sugnaa inay marwan ibnulxakam cid u dirtay oy ku tidhi gabadhan gurigeedii ku celi taas kuda celi markaasuu hadal ugu soo celiyey uu yidhi haddii dee adiga adiga agtaada ama shar kugu sugan yahay waa isku kala cabiree laakiin macnaha waan sheegi doonaaye waxa sharka ugu filan labadan dhexdooda waxaa jira macnahana siay culimmadu kuwa fasiraan waxa weeye maha adiga caashay haddii shar kugu sugaye haddii adigu arrinku saad u arkaysaa ay tahay dee arrintaa faadimo bintulqays wixii guriga loogu fasaxay inay gurigeedii uga tagto ee rasuulka ilaahay ugu fasaxuu gurigaa kale ay iskaga ciddo tirsataa shar jiray inuu ahaa ee xukum caama aanu ahayn labadan sharka dhex yaala ee adag ayaaba dee iyadna sharnimo iyo waxaan idhaahno meeshay doontaa iskaga cidlo tirsato guriganu haka hauga baxdo taasaa inooguma filan oo haddii taas aada u arkaysay ay arrintu inay khaas ahayd shar meesha jiray daraaddeed rasuulka ilaahay uu yidhi ina umumogtum gurigeeda gurigiisa kuma cidlo tirso labada dhexdoodana shar weyn baa yaallo adag weeyaan oo dee aanu meel iyo dee guri ay isaga dhowyiin laysuguma celin karin ee markaa taas waxaanaynu hore usoo marray marwaan oo kuma inkiraya faadimo lahaa faadimo marku weliba ka maqlay cid u diray qabiiso uma diray annagu dee cismadii iyo qowlkii ixtiyaadku kuma sugnaayo kalsoonidu ayaan haysanaynaa oo ah inay sugno leedahay laakiin hadalkan kale bukhaari dhacay wuxuu keenayaa malaa markii dambe isagoo xaalo khaasa kaba dhigay oo dee qowlkiisaa hore aynu kitaabka kuba soo horeyna kaba soo laabmay kole xadiidka duruqdiisiiyo umuurihii inoo faa'iideynaya way inooguma dhantay halkana qolooyinkiina sharaxaysa kolley dee qaybo hore waan usoo aragnaye fawaa'id badan buu sheekhu raximah llahu tacaala tixriyo ilaa lix iyo toban faa'iide iyo macnaha waxyaalaha xadiidkan aan kaba qaadanayno haddaan midar kaba soo qaado aynu hore weliba uba soo sheegnay ruux maqan oon gurigii la joogin haweenaydiisii aanay isaag joogin hadduu dalaaqii halkaa ka soo furo dalaaqi waa dhacaya taa inay ijmactayna horaan usoo maray wixii xuquuq ahaa hadday tahay waxaa la qaadanaya ruuxu ama wuxuu cid siinaya hadduu cid kale u wakiisho oo qabdigii uu ruuxani wakiil uga noqdo ama bixintii iyadana dee shay jaa-isa weeye xaggii sharciga waana tan arrinta inooguma sugnayd inay iyada wax siintii iyo waxyaalaha nafaqadan siinteeda uu cid usoo wakaashay arrinta kalena dee nafaqadii baa-inka iyo iyada taas waa waxyaalo uu aynu taa iyada masalada si gaar aynu uga soo hadalnay waa masaladii xadiidkuba uu inta badan kuba badnaa haweenaydii ajnabiyada ahayd markay noqoto fatwo iyadoo fatwo dalbaysa su-aal bay laba timi dhegaysiga hadalkeeda la dhegaysanayay waa cawra lama odhanayo ama waa dembi lama odhanayo taa banaanideeda waa kan rasuulka ilaahay maqlay taas oo kale istiftiya xaggaa markay noqoto ciddada gurigeediina waxaa loogaba bixi kara haddii xaaja jirto waayo arrintii bay xaajo kaba dhigeenba laakiin si guud bay inoogu dambaysaa taas mansiladan xagga bixitaanka haweenaydii ciddo tirsanaysa xataa mid geeriyada ama mid kale bal bixidda ay guriga kaba baxayso iyadoon tan imaka la leeyahay ma lahaba aan ahayne gurigeedii ku ciddo tirsanaysa ma bixi karta ayaaba inoo dambayse bal maalan khidmadii haweeney dalaaqeedii dhammaaday weli aan cidda bixin waynu soo sheegnay taas haddii bal ruux dee hunguri kagaba jira hadal laga fahmi karo inuu doonayo ma hadal inuu caddeeyo ma aha ee hadal sarbeeba uu kuba yidhaahayo dee nikaaxeedii inuu raqbo u leeyahay taasna bal waabay kuba sugantahay dee umuuro kale oo kala duwanna waa eegan doontaane bal way kuba sugantaho waxaa kuwaasoo kale kaba mid ah in ruuxi jawaazu inkaari lmufti calaa muftin aakhara khaalafa annaas aw camaama ma huwa khaas buu yihi inay bannaan tahay ruuxii muftiga ahaa ruux kaloo muftiya hadduu fatwo aanu waafaqsanayn uu diidan yahay oo uu leeyahay nas buu khilaafay ama wax khaas ahaa ayuu caam kaba dhigay taa inuu kuba inkiro waa tan caaishaba dee imaka tan laba timi oo kale faadimo bintu qays tacmiimkeedan ay kuba inkirayso kaba dhigaysa intiqaalku cudurdaar buu lahaa ee maha licudrin waligayri cudrin waa loo baxaya waa loo guurayaaba maaha bal umuuro kalena sheekhu uu tirinaya kolley casharku si inoogu socdo intaasan ku kaaftoomin baabu jawaazi khuruuji اlmuctadati اlbaa'ini wاlmutawafى canha zawjuha fi الnahaari lxaajatiha adaakani baabu jawaazi khuruuji اlmuctadati tii ciddo tirsanaysay albaa'ini baa'inka ahayd waa dalaaqeed dhammaaday rajcigiibuu rajciyadiibuu saaraya bixideeda ay baxdo wاlmutawafى canha iyo tii lagaba dhintay zawjuha ninkeedii lagaba oofsaday ninkeedii uu wafaaday almutawafaa kolley waa fadu waa ism mafcuul weeye waa tan markaa ruux dhintay aan sheegayno twufiya fulan aan odhanayno twufiyana macnaa waa qabida ruuxiyo dee tawafaahu llahu subxaana watacala ilaahay baa ruuxdiisii qabtay weeyaan twufiya he kolka luqa ahaan haddii la yidhaha dee tawafaa fulanun iyadoo fulan ay faacilkaan kaba dhignan ay ficlaan kaba dhigin twafa fulan luqa ahaan iyadna waaba iska ansixi kartaa bal qiraa'a shaadaana waxa weeyaan yutawafawna bedelkeeda yatawafawna qira'a lakin waa shaada oo qur'aan laguma salaad laguma tukanay waa qira'a shaadaa bal waa la aqriyay oo iyada markaa macnuu muxuu noqon hadii la yidhaha tawafa fulanun macnaha istawfa ajala weeye tawafa fulan fulan ajalshiisii buu dhamaystay wixiisiiyo dee ajalshiisii buu dhamaystay markaa waa dhintay isla macnun bay markaa tegaya haddaba walmutawafa canha zawja waa tii iyada ninkeedii uu dhintay ee laga dhintay bixidda iyadoo dee ciddadii kuba jirta wafaadka bixidda ay baxayso fi nahaari maalintii xaajataa suuqay tegi waxbay soo iibsan xaajadeeday uba baxaysaa maalintii laakiin dee guryahoodii inay ku baaq noqdaan ilaa intay ciddadu dhammaanaysa weeye taasna inay guryahoodii ku baaqi noqdaan waxay keenaysaa guryahoodi inay uhoydaan meel kale aanay uhoyeen gurigoodii ay uhoydaan tan buu maalinta uguba qayday ee maalintii inay baxaan iyo xawaajtooda uba baxaan taas habeenkii hadday dee ama wareegto ama yar baxday gurigeedii uu kuhoynaysana kolle waxaan filaya maanic sharci inaanu jirin kole dee xaajo u baxayseen bal taas buu baabkeedi yahay وxadaثnي mحamed بن xatim بn maymuni qala xadaثna yaحya بn سacيidi can ibni jurayjin xa وxadaثna mحamed بن raafici qala xadaثna cabdالرaزاq qala aخbarana بn jurayjin xa وxadaثnii haarun بn cabdالlahi wlfظ lah qala xadaثna xajaaج بn mحamedi qala qala بn jurayjin abaranii qaala wuxuu yihi xajaaج qaala بn jurayjin kolleyna dee xajaaج iyo ibn jurayj wax kala warinaya marar kala duwan baan kitaabka kusoo aragnay weliba marar kala duwanna waan sheegay xajaaj bay caadadiisu tahay xadaanii iyo akhbaranii iyo inta badan ma yidhaaho tanuu kama cabira qaala bnu jurayjin buu odhanaya waana sheekhaysii kolkol dee ninku hadduu mudalis iyo tadliis lagu yaqaano uu cibaaradan isticmaalo qaala fulan oo kale can bay la mid tahay can bay la mid taho waa meelihii laga joogsan jiray ninka mudaliskii la odhan jiray samaaciisa la doondooni jiray laakiin xajaaj oo kale markuu qaalo isticmaalaya waa wuxuu isticmaali jirayba xadaanii akhbaranii bedelkeedu isticmaali jiro waatan qaala wuxuu yihi xajaaj qaala bnu jurayji ina jurayj baa yihi akhbaranii waana wuxuu ka maqlay isaga waa sheekhiisi akhbaranii abuzubayri anahu samica jaabira bn cabdillahi bn zubayr habanawid baan kasoo hadlayna waana tan maanta tasriix labadii dhinacba ibnu jurayj oo tadliis lagu yaqaanina akhbaranii buu yihi abuzubayr oo sida tadliis lagu yaqaanina anahu samica jaabira bui labadiba waa inoogu filantay samaaca caddayntiya anahu samica jaabira bn cabdillahi yaquulu ulliqat khaalatii habaryartay baa la furay habaryartay ayaa la furay faaraadat waxay doontay riwaayo kolley bacdu asxaabi sunan ay wariyeen baa waxay ahayd dalaaq go-an albata macnaha waxa weeyaan rajciye ma aha ee dalaaqeedu riwaayo kale ay noo caddayso labada aan dee saxiixa inooguma sugnayn ee aynu dalaaq dhan uu ahaa taas buu tarjamadaba ugaba cabiray albaa-ine waa la furay faaraadat waxay doontay an tajudda inay goosato nakla timir bay lahayd beer bay lahayd waqtigii la goynayana uu gaadhay inay baxday timirteedii soo goosatay doontay fazajarahaa waxaa ka nahiyey bixidii rajulu ninbaa ka manciyey an takhruja nin baa yihi kuma banaano inaad baxdo faatat الnabiya salى اllahu عalيه waslm markii sidaa lagu yidhi bay rasuulka ilaahay u timi faqaala wuxuu yihi dee arrinkii bay u sheegtay balaa macnuuna waxa weeyan kolley waa ayasuuq lii an akhruja miyay ii banaantay inaan baxaa balaa way ha way kuu banaantaye fajudii naklaki bax sa laftiisa wakhruji fajudii gooso naklaki timirtaada iska soo gooso fainaki adigu asaa waxaabad mudantoo laga yaabaa an tasadaqii labadii tobood ee mudaarica mid ahaan la gooyay asalku an tatasadaqii bu inaad sadaqaysato aw tafcali awdu waa litanwiic macruufan ama wax fiican aada samayso dee sadaqadii buu ka acamsan yahay waamana tacriid rasuulka ilaahay uma sarbeebayo kol hadday dee timir goosanayso oo wax goosanayso bal inaanay iloobin sadaqada ay ka warhayso waa yar tacriidna waa jira waxaa laga yaabaa inaad sadaqa la baxdo inaad waxa weeyaan macruuf samayso ee bax buu yidhi oo xaajadaada iyo dadaada uba bax taas buu rasuulka ilaahi ku yidhi salawaat ullahi wasalaamu calayh bal xadiidka xadiidkan keliya baabku inooguba sugan waxaana inooguba sugan dee haweeneydii muctadada ahayd ee baa-inka ahayd inay inay baxdo xaajadeeda u baxdaa ay bannaan tahay maalin ahaana sheekhu waa ku qayday kolley waana sida dee madhabka maaliki iyo shaafici iyo axmed iyo qolooyin kale madhabkooda ayaa maalintii bay u baxaysaa haweeneydaasi xaajo daraaddeed bay u baxaysaa maalintu laftiga xadiidka inooguma sugneen laakiin waxay leeyihiin yar dee marka la eego mabiidkii hooyashadii lahaa guryaha ka bixin oo jooga dee waxa weeyaan hooyashadu habeenkii weeye qaaliban gees kalena marka la eego dadkan beerahoodu kamay dheerayn oo beero loo safrayo habeenna lagu soo loo soo hoyanaya may ahayn waa beero guryahooda uba dhow maali waxaana curfiga iyo caadadu ahayd maalintii in la goosto oo bal curfiguna taas buu ahaa nahyina xagga sharciga waa yimid in habeenkii la goosto ujeeddada dadka habeenkii goosanayay ujeeddadooda waxay diyaana cidba idin martiin ciday wax idin weydiisan koox ruux miskiina idaan waxba ku sadaqaysanoo taasi habeenkii way la dhooban jireen oo markaasaa nahyiba yimi in dee habeenkii la goosto waktigaa dee dadka dee iyagu bal matalan cufaada ama wax calafdoonkiina ay meesha imanayaan in wax looga tuuri karo in waktigaa la goosto labadaa dhinacba way jiraanoo markaa tan oo ahayd meel ku dhowo qaaliban ay habeenkii soo noqonayeen iyadoo curfiguna uu ahaa maalintii in la goostiyo umuurahan baa taqyiidka keenay maalinta habeenkii dee xaajo u baxdo ay suuqii u tagto ama meel kaloo jaarkeeday laakiin gurigeedii kusoo noqonayso iyadana kole dee xaajo tahay dee sharciguma diidayo rajciyada meeshan way kaba saaraanoo dee waa zawja iyada taasi oo iyada xukumkii zawjada unbay leedahay zawjada unbay intii istimtaaca mooyaane ilaa intan xukumkii zawjay leedahay zawjo maahayn bal markaa taasba weye welibana qolooyinka aan magacownay waa aimada badankooda waxay qabaan haweeneydii hadday ciddo wafaad kuba sugan tahay iyadna saas oo kale way u bixi kartaa oo xaajadeedaasay u baxaysaa gurigeediina de way u hoyanaysaa abu xaniifa xaggan wafaadka uu ku waafaqsan yahay haweeneydii lagaba dhintay laakiin tan baa-inka ayuu kaba cabiraa inaanay marna baxayn habeen iyo maalintoona aanu baxahay ee bal waa kan rasuulka ilaahay ufasaxay dee waa nas oo imaka waa naskiisan buu kuba yimi arrintan kale rasuulka ilahi yihi lacallaki fa inaki casaa an tasadaqiina waa dee markaa wax la goosanayo o kale zaraci iyo wixii in wax la sadaqaysta bal istixbaabkeed waa idinkaba faa'iidaysana iyadii u sarbeebaya rasuulka ilaah u yar mar ishaaraya u tilmaamaya inay taa ogaato ka war haysana xadiidkii way nooguba sugan tahay baabu inqidaai ciddati mutawafaa yar walow xadiid keliya yahay lakiin ama laba xadiida daruq buu yar leeyahay allah subxana watacaala aclam سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم